subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax oo aad ka dhegeysataan warbaahinta snaai qodbada aad ku maqli doontaana saaka waxaa qayb ka ah ururka habeenka degmada jawhar oo door muhiim ah ka qaato waxbarashada gabdhaha dhallinyarada magaalada jawhar oo loogu baaqay in ay la yimaadaan hal abuur ganacsi in ka badan afar boqol oo qoys oo deeq raashiina loogu qaybiya magaalada burco ganacsiga geedka qumbaha ah oo fursad shaqo u noqday dhallinyarada ku nool gobolka banaadir gabdhaha ku nool deegaanada jubbaland oo loogu baaqay in ay xoogga saaraan waxbarashada saraakiisha ciidanka baydhabo oo tababar loo soo gabagabeeyey xubnaha salafka iyo ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan ee u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa subaxnimo sabtiya taariikhdan ay ku asteysan tahay lixda seteembar sannada labaatan shan iyo labaatan intuu socdo warka waxaad idin socodsiin doontaa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer seki ururka haweenka degmada jowhar ayaa door muhiim ah ka qaata horumarinta waxbarashada gabdhaha iyadoo ay socdaan dadaallo kor loogu qaadayo waxbarashada gabdhaha ayaa ururada habeenka ee ka jira magaalada jowhar waxa ay door muuqda ka qaataan wacyigelinta waxbarashada gaar ahaan habeenka gudoomiye ku-xigeenka ururka habeenka degmada jowhar xamdi nuuno maxamed ayaa ka warbixisay doorka muhiimka ah ee ururka uu ka qaato kor u qaadista wacyiga ku saabsan waxbarashada heerka ay waxbarashada hadda ay ka joogaan waa alxamdulilah midda ugu wanaagsan sanadihii hore iyo hadda way kala duwan yihiin oo kaalimaha koowaad waxa kale waa gabar intaasna waxaa maanta iska leh inkastoo maxay ahayd gabar la dhihi jiray gabar jikada ay galaysahay wax ma baranaysa gabar rusaan waa iyo hadda waxa lagu tiigsan yahay waa gabar waxa waxbarashada heer iyo wanaagka gaarayana way fiican tahay ilan hooyada wax baratay waa dalkii wax barta maran oo hogaaminaysa kalaanooyinka waa lafdabarkii bulshad baratana waa umadeedana waxbarata gabdhaha waxaa leeyahay gabdhaha maxeed halagu dhiirigsiyo waxbarashadooda haawaa ku daraarujinaa oo maxeed mar walba waa laga wacyigeliyaa gobolka oo dhan waa loo sheegaa maxeed gabdho badanaa jiro aniga haawen ahaan xataa ku-xigeenka ahna aniga qofkii wax bartay oo hadana daktar ahaahay waa ku dhiirigeliyaa oo gabdhaha mar weliboona waa ku raacigeliyaa war wax barta maxay ahayd haddaa wax barataan qof maanta aad u baahanaysaan aba u ciishoonaysaa ma lahan oo gacantiina wax ku baranaysaan oo hooyo cunugeeda beriga haddee barato wax inay ku dhiirigeliso cunugeeda waaye maxay ahayd bulshadoo dhanne waxay u tahay lafdhabar oo dhehaysaa war wax barta gaimihii beri haddee wax bartana ayagaa wax kasto qofka wax bartay buu qof oo u baahan yahay soo malaxmad marka waxaa wanaagsan aniga ururka haween ahaan si fiican ayaa u wacyigelinaa oo
gudoomiyaha ayaa xustay in ururka si gaar ah uu xooga u saaro dadaalada lagu dhiirigelinayo dumarka in ay helaan waxbarasho tayo leh dadkii dhegeysanayo gabsida gabdhaha waxaan leeyahay gabdhaheegiyo waxbarta ee maanta ninkii waxbartaa barwaa ka gaaro maanta haddii waxaa sii jeclaanahay meelaha xataaroo fogfog ay jirto calaa tuulooyinka oo kaleento iskuullada iyo magaalada ka fog in loo dhiso iskuullo madaxda gobolka u dhisto ama dadka muwaadinka oo maxayd wax baxsanayo kaleento habeenka ayaa sanadii ugu dambeeyey kalimaha hore kaga jira waxbarashada dalka dhallinyarada magaalada jawhar ayaa loogu baaqay in ay la yimaadaan hal abuur ganacsi xaliime cali ibraahim ayaa soo koobaysa warbixintan maxamed cusmaan waa mid ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee bartay culumta ganacsiga iyo dhaqaalaha wuxuu si gaar ah diiradda u saaray fahamka iyo horumarinta ganacsiga yaryar kuwaasoo lafdhabar u ah kobaca dhaqaalaha iyo shaqaabuurka dalka aqoon-yahan maxamed ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay la yimaadaan hal abuur ganacsi si ay ugu horumariyaan noloshooda iyo tan qoyskooda muhimadiisa aan kusoo koobi karnaa ganacsiga yaryar waa waa bulshada inteeda badan waxay ku tiirsan tahay ganacsiga yaryar soomaaliya markaa fiiriso iyo gaar ahaan hadda gobolka aan ku noolnahay yacni ganacsiga wuxuu kala baxaa yani wax la yidhaahdo small business enterprise ama wax loo yaqaano sole propertyship iyo wax la yidhaahdo ganacsiga waaweyn oo sida maxaan ku rahdaa bartnershipska oo yani combaniyada shirkooyinka ama laba qof waxay ka badan yani leeyihiin iyo sida corporationada marka small business waxa waaye bulshada inteeda badan maadaama aysan awoodin in yani ganacsiga waaweyn ama large scale business inay samaystaan yani waa waxa keliya oo bulshada inteeda badan available-ka u ah oo ay awoodi karaan hooyada maxaan ku rahdaa i sheeg qofka yani raba inuu noloshiisa halgan la galo yani sida uu u sameyn lahaa wax la yidhaahdo yani kobac dhaqaale ama waxa la yidhahdo yani livelihood waxaan yani nolosha bini-aadanka asaasiga ah sidii yani u dabooli lahaa waxa uu ku khasban yahay in maxaan ku rahdaa uu sameeyo wax loo yaqaano small business taasoo keeni karta in yani qofka noloshiisii ama uu maareeyo ama u daboolo marka ganacsiga yaryar waxaan dhihi karnaa waa ganacsiga ugu badan oo yani bulshada inteeda badan qeyb ama qeybeeda kala duwan yani available-ka ah ama laga heli karo marka muhiimadiisa ugu weyn waxaa waaye yani waxaa ku tiirsan dhammaan qoysaska soomaaliyeed intooda badan boqolkiiba toddobaatan shan waxay ku tiirsan yihiin small businesska taasoo marka u dhigan in small businesska uu leeyahay muhiimad aada u weyn maadaama intaas bulshada qeybteeda ama percent ama boqolkiiba todobaatan shan ka mid ah ay ku tiirsan yihiin wax loo yaqaano small businesska dhinaca kale wuxuu codsaday maamulka hirshabeelle hay-adaha inay fududeeyaan helitaanka deeqaha ganacsi si dhalinyarada ay ugu noqoto dhiirigelin
wallaahi yani ganacsatada yaryar waxaa waajib oo saaran in maxaan ku rahdaa ay ku dadaalaan sidii ganacsigooda u guuleysan lahaa yani ayagoo ka fiirinaya yani tayada shayga ay gadayaan briceka ama qiimaha ay gadayaan yani availabilitieska ama waxyaabaha badeecooyinka ay iibinayaan helitaankooda inay ku dadaalaan yani jowhar hadda waxaan dareemeynaa yani waxaa jiro culeys u gooni ah oo ay ka mid tahay wadooyinka yani waxyaabahaas o dhan waa inay ka fikiraan yani dadka ganacsatada aadka u yaryar oo yani soo kabanaya waa inay yani sameeyaan wax loo yaqaano midow waa inay sameeyaan yani inay sameeyaan yani wax loo yaqaano unity ama midow ama yani ku wajahayaan xaaladahan oo maxaan ku rahda sheeg businesskooda iyo qaabkay ugu tashan lahaayeen yani inay sameeyaan qorsho ay laftirkooda oo ay ganacsigoodaas kor ugu qaadi lahaayeen yani qof walba waa inuu sameeyaa maxaan ku rahdaa ganacsigiisa inuusan ku dayin qofka agtiisa ah inuu keensado yani wax cusub oo yani oo fikrad cusub yani waxyaabahaas iyo waxyaaba yani maxaan ku rahdaa isheeg kuwa small businesska ah ayaan usoo jeedin lahaa inay ganacsiga yaryar wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa horumarinta dhaqaalaha iyo yareynta shaqaa yarida ay wajahaan dhalinyarada ku nool magaalada jowhar in ka badan afar boqol qoys ayaa deeq raashiina loogu qeybiyey magaalada burco cabdicasiis xasan cabdulle ayaa soo koobay warbixintan xarunta kutubta qur-aanka kariimka ee umahaad kheyrdoon ayaa deeq raashiin oo ka kooban bur bariis sokor iyo saliid u qeybisay in ka badan saddex boqol oo qoys oo ku nool magaalada burco ee gobolka togdheer maamulaha xarunta kutubta qur-aanka kariimka umahaad kheyrdoon ayaa ka warbixisay waxyaalaha uu ka kooban yahay deeqda raashiin iyo dadka la gaarsiiyey deeqda raashinka ahi waxa ay dhammaystirnayd afar boqol oo qoys oo loo qaybinayay magaalada burco gobolka togdheer maxaan dhahdaye waxaan u qaybinay sideed xaafadood sideeddaa xaafadood shalay waxaa la qaybiyey xaafadda hodan qaylo oo loo siiyey koob iyo afartan qoys Een, waxaa kaloo la qaybiyey xaafadda octoobar oo la siiyey labiyo lixdan qoys waxaa kaloo la qaybiyey xaafadda maxaan dhahdaye balaasa oo la siiyey shan iyo afartan qoys iyo xaafadda caqiiba la yidhaahdo oo la siiyey labaatan qoys waxaa ina maanta la qaybiyey qaybtan kale oo maanta la bixiyey maxaan dhahdaye xaafadan iyo nafaqo waxaa la siiyey saddex iyo afartan qoys Een, maxaan dhahdaye xaafadda maxamed cali iyo jarmalka iyo maxaan dhahdaye een, dhammaan inta lalafoolay inta isku xeeran oo dhanna waxaa la siiyey shan iyo konton qoys qubanihii kale ee xaafadaha dhexe ahaa ee soo hadhay ee qasabka iyo intan dhexe ee magaalada guraangurkeeda ah waxaa la siiyey maxaan dhahdaye baaqigii raashinka ahaa ee soo hadhay oo waa kuwan u fadhiya ee jooga aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkii soo gaadhsiiyeyna ha ka abaalmariyo dhinaca kale qoysaska danyarta ahaa ee ka faa'iidaystay deeqdan raashiinka ah ayaa u mahadceliyey cid weliba ee gacanka geysatay waxaanu ka mahad celin uga celinaynaa annagoo na soo gaadhay raashinkii labiyo afartan qoys marka aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dowladda iyo madaxweynaha iyo intii kasoo shaqaysayba raashinkaas oo uu soo gudbiyey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan raashinkaa haddaanu nahay xaafadda oktoobar lixdanka qoys waanu guddoomanay marka hore aan salaan u diraya madaxweynahayga mm, Max- cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo noo soo noogu soo deeqay marka maxay ahayday deeq raashina u soo dhiibay gobolka tobdheer khaasaan magaalada burco raashinkaas oo noo soo gaadhay sidii u habboonayd xaafadda khaas ahaan caqiibo annagoo markaa labaatan qoys oo dan yare la soo gaadhsiiyey umahaatul khayrdoon aynay soo gaadhsiiyeen markaa dalladda umahaatul khayrdoon iyagana soo dhiibay madaxweynuhu ee ku soo hagaajiyey hooyooyinka umahaatu khayrdoon annagoo ah qaybteeda faraceeda balaasa waxaana soo gaadhay shan iyo afartan qoys shan iyo afartankii qoys oo u badan agoomo umahaatul khayrdoon faraciisa xaafadda nafaqo ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh madaxweynahana waan uga mahad celinaynaa deeqdaa uu noo soo diray ee uu ku caawiyey dadkiisa masaakiinta ah ee aad iyo aad u jilicsan waxaan nahay xaafadda qasabkaan nahay xaafadda gaarishka dhagaxa alla khayr iyo xasanaad fara badan ha siiye si fiican bay noo siiyeen dadka way soo kala saaceen wixii ay markaa u arkeen inay u baahan yihiin ayay siiyeen ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro ilaa madaxweynaha ilaa intii ka sokaysay intii soo gaadhay intaba waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allaha idinku daro madasha qaybinta waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarunta ah, kutubta qur-aanka kariimka ee umahaatu khayrdoon iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo ku nool magaalada burco ee gobolka togdheer mahadsanid ganacsiga geedka qumbaha ayaa fursad u noqotay dhallinyarada ku nool gobolka banaadir dhallinyaro badan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa wadooyinka waaweyn ee magaalada ka samaystay ganacsiga ku salaysan geedka qumbaha gaar ahaan qeybaha loo adeegsado daawo ahaan taasi ayaa u noqotay il dhaqaale oo muhiim u ah dhallinyaro badan oo ka maaraya noloshooda iyo midda qoyskaba qaar ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysata geedka qumbaha ayaa ka warbixiyey siday ugu shaqaystaan iyo faa'iidooyinka bulshadu u leeyahay waxaan ku soo qaadnaa xabadii shan iyo labaatan sitaan ku soo qaadnaa nusdoodaraan gadnaa fahamka bulshada muddooyinkan ugu dambeysay aad buu u kordhay oo dhakhaatiirta u soo qoraysa oo maarata eh, dadka caadiga ah, xanuunada u soo qoraysa ayaa aad u badan aad bay u badan yihiin infectionka ka mid ah dhiikarka iyo tiifowga iyo waxaas dhan oo u fiican yihiin beerku u dhaqaa keliyaha dhagxaan buu ka saaraa dhaqaale maasha allah ilmaha iyo reerka way ku filan tahay bani aadam bani aadam ma hoostegaysa alxamdulilah awal dhabarkii aad waxaan u jiray dhowr maxta labada laba laba jeer digfirtay oo waxba laga soo sheegi waay biya cabile la dhihi jiray micnaha micnaha hadda bajaaja wadaa ma ogtaa maashi micnaha maanta waa ku jukeynaya micnaha caawada dhabarku xunaatay baalkaa markay cabtid dhabarkaada oo kaw alxamdulilah faa'iidaysa boqolkiiba boqol waaye wax fiican waaye waa quud fiican oo ilaahay dalkeena noogu beeray nimcaha ilaahayna sii waaye dadka moogna waxaa laga soo horjiriye dhamasan oo kale aan sankanaasaday hadaba maasha allah dadkan waa isla baradan kowlan ka saayn male inta jalo galni maasha allah dadkan isla baradan hadaba waa wala nin ka faa'iiday wala ka faa'iiday waalidkii noo laga siisay ay dal waa gaar gaan kan kariis waa kan soo diiday marka badan jiro bila sankanaasaday hooyada iyo aabbe waa nooy inta ay joogaan marka maalinta biilkooda waa iska dhibna biilsha iska siiya aaday marka dhalinyarnimo ay jirta maanaa saasa ka ariifmay saasa iska qabaaka ilaa habeenkii iska ganacsada maalinta iraabta subaxda kooya ilaa habeenkiiska ganacsada baalda ma shaqadiis maasha allah walaanki oo wiilisha oo maanaa dhalinyarta oo haafada srobe maynka oo hadanta iska ganacsadaano gaarisha iska saaradaano iraabta nolol maalmeedda kuydiisan weelishana ku noolaysadaan nadiif waa qumbaha waa mid ka mid ah geedaha hodanka ku ah faa'iidooyinka dabiiciga ah ee loo adeegsado siyaabo kala duwan sida daawo dhaqameedka quudinta iyo sidoo kale qurxinta jirka waa hagaag dhegeysta luuli waxaad la socotaan warka subax oo aad ka dhegaysataan warbaahinta snaai siddeetan iyo toddoba dhibic todoba megaartis markana jubbaland gabdhaha ku nool deegaanada jubbaland ayaa loogu baaqay in ay xooga saaraan waxbarashada cabdiweli axmed ilowle ayaa soo koobaya warbixintan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka jubbaland marwe faadumo cali cabdikariin ayaa ka hadashay muhiimadda ah ay leedahay in gabdhuhu ay waxbartaan iyadoo gabdhaha ku nool deegaanada jubbaland kula dardaarantay inay waxbarashada xoogga saaraan gabdhaheenna iyo ololaha ololeynta waxbarashada haweenka waxaan rabaa inaan idhaahdo gabdhaha soomaaliyeed waxay door muhiim ah ama udubdhexaada ku leeyihiin horumarinta bulshada dhinac kastaba ha noqoto waxaan kaloo leeyahay gabdhaha sanadihii ugu dambeeyey kaalimaha hore imtixaanka shahaadiga ka gelaya heer hoose iyo heer dhexe iyo heer saraba gabdhay ahaayeen marka haddii iyagiyoonan ololo loo sameynin kambeyn loo gelin ay heerkaa joogaan haddii dadku ay isku howlaan horumarintooda xagga waxbarashada waxaan isleeyahay kaalmaha ugu muhiimsan ayagaa qaadan kara gabar waxbaratay ahmiyadda ay leedahay mudnaanta qiimaha iyo sharafka ay leedahay mujtamaca ee u leedahay wax la soo koobi karo oo la sharaxi karo maleh qofka bini-aadankahna aslanba inteenna waxay leedahay ma rabtaa liibaan adduunyo macnaha inaad adduunyadu heer ka gaarto cilmi baro cilmiga marka maadiyuu noqon karaa diiniyuu noqon karaa mase rabtaa liibaan aakhiro inaad haddana qiyaamaha ama aakhiradaada ay wanaagsanaato haddana cilmi baro marka mar kasta adduunyada iyo aakhiradaba waxa inaad guulaysato sababi kara waa cilmiga cilmiga marka maadiga iyo diiniga inkastoo diinigu aada u sii wanaagsan yahay inaad labada isku darsatana aaday u fiican tahay maxan markii ugu horeysay oo mas-uul ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ee ugu baaqaan gabdhaha ku nool deegaanadaasi inay xoogga saaraan waxbarashada saraakiisha ciidanka booliiska ah ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baali ugu soo xiray tobabar xaliimo cali ibraahim ayaa mar kale soo koobaysa tobabar ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa loo qabtay ciidanka booliiska gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xaafadaha ayaa lagu soo xiray magaalada baydhabo xiritaanka tababarkani waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabduqaadir maxamed iyo taliyaha saldhigga degmada baydhabo gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim dugudow haddaba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay tababarkani ayaa ka hadashay muhiimadda tababarkani uu leeyahay ciidanka booliiska gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xaafadaha
iskumidmayleeri baneecadinkuisu dhow mayleeraay shal sareen sida onay tay tilaabada hal mar lay mees lagaado kor lam uryaan ee ka jare lanqodiya ee ka jare mayleeraay qof waayal ee ka jare walaagaas dhow mayleerahayse dadkii oo hadhowaay fadeeno mayleerahayse si hasiloone la dhagama la fadaayo boliiska onayta inta fidhi iyo onayta wali oo binaanka jare inti una qaadanayni in una dib mayleerahayse dadki una noo dambeena una mayleerahayse inka sheegna laakiin tabarku may hayo wala qoraalaha iyo wali buugaagha nala siiyey oo ashareerka qornaayo mayku sii dornaayo baratig kelmad kasta oo la dhagaajow baratigal kusuub yahay qofka hafiiska kooyow ha dacwadow baratigal kusuubay ruwaayadal ku dhikaay qofka marar roontadka jara baratigal kusuubay ruwaayadal ku dhikaay markuu walaana ana iyad in la yaabay oon asharku la yaabay mihay tahi ma arne een may la barahi dadku iskabshay iska hirnaan wala row wal iskirnaan ee oo horbata baroon kale lanka biyaana bari dad iskabshay in hal dunlan dhiiba iska wareejan dunto qabsadaan dunta la walab teegi labaatan ilti qof lan walab dunta geesu qabsad hoob qof qoraari dunta israaraas hoob qof ki toog teeda la teega maas marka ay wada jarka waa hoolis dhowrokya yaa la bar yaa tan la bari baraat haddii intaan dibishiliinka humaada fadi gidaarkan waliba saameey fadi taas walin lena may leerays dhammaan taas siinka kama nagaan tan kalena saaxiibadeeda oo mayleeraas wediisa manaarkan hay-adaha kala duwan oo mayleeraas aan halin halin intaa badan isin ida siinka mahadnagaan waayo mayleeraas walowna shaqeena bulshadu walowna ku baana ku dhahbanin bulshadu walana nin taba bara waan kor isagana nin sanayaan walana si uu bulshadan ka shaqay fadni masmayl han dhaw ay fadniyo maadaama uu walana nin taba bariyin kan uryaanka ah kan hindhoolada ah kan tabar doran kan dhiigkarga gaba balaamay taamlada dhammaan inuu nahariisna nahariis ilaahay lagu faday uu gargaarna la fadaw oo dadka uryaanka hormarina la fadaw intaasna waa la boohantaa tanana baraay ti oo nidaamka booliiska masaheerka booliiska wala codsanay sanad ka hor sanadkan hadda ka jarname sanadkii kale yaa codsanay tababaradan in la sansiyo waqtigaasi dhatiyo madameylo yaha maraasi ilaahay hadda sheenay siin socda doona kan laymee dadka kale siin ku dambeeyona tababaro oo noocaan ah yaa la sii doona wali kale eedanka faraxsangnaa qofka markii la tababaro tababarkaas in qaaday wal caddeeyaw in la siiyo hatan wal eed muhiim ah qofka in shahaada haysado tababarkaas in qaadaday caddeeyas barakumaalan marka qofkoo kala oo tababarkaas aan qaadan iyo us- iskumadan ahayn in la arki karo hibla tababarkaas qaadaday walaas isu ku shaqeeya karo in la arki karo yana iyada muhiim ata beryaalkan dib wali dhaqangelinay in la san siiyo shahaado lan kasoo tababar lan diray in la siiyo shahaado markanna kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya saddex malyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex malyan iyo hal boqol oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa la kala siisanaya soddon kun halka bixinta la kala siisanaya soddon iyo koo kun haddii aan u weecno markaana dhanka iyo maciishada bariiska nooca loo yaqaano bariis xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanaya shan iyo labaatan doolar bariiska nooca loo yaqaano diamond ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya saddex iyo toban doolar iyo bar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban doolar sokorta ayaa la kala siisanaya haafkeeda sagaal iyo toban doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo laba doolar xafaayadda nooca loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanayaa shan doolar markana dalaga koombada looska ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun koombada digirta gaduudah ayaa la kala siisanaya lix iyo labaatan kun koombada misig cadeyda ayaa la kala siisanaya laba iyo labaatan kun haddii aan intaas kaga nimaano xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada markana xubinta ciyaaraha iyo cabdicasiis xasan cabduule waa macsan tahay xubinta cayaaraha warka subaxnimo saakay oo sabdiya waxaan ku eegi doonaa cayaaryahanka lagu magacaabo haalan ayaa mar walba noqday mushkilad joogtaa oo arsenaal ka haysata balse wuxuu hore ugu biiri karay kooxdaasi bilowgii xirfadiisa taasi waa sida uu sheegay madax hore oo ka tirsan ciyaartooyda arsenaal oo lagu magacaabo brian kaasoo shaaca ka qaaday inuu la hadlay aabbaha waryahanka si uu markaasi isagoo toddobiyo toban sano jir ah uu u keeno waqooyiga london darmuud oo kasoo baxay akademiga arsenaal wuxuu u saftay kooxda toddobaatan laba kulan inta uu u dhexaysay kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalka ilaa kun sagaal boqol siddeetan afartii isagoo dhaliyey saddex iyo toban gool inkastoo uusan arsenaal si rasmiya wadahadal ula gelin dermot ayaa si shakhsiya ula xiriiray aabbaha haalan waxaana lagu wareejiyey in qoyskiisu ay doonayaan in wiilku uu helo fursad ciyaar oo joogtaa oo kooxda koowaadna ay noqoto in ciyaartaasi ay bixiso xubinta cayaaraha warka subaxnimada waa naga intaasaa ka dhegaystayaal xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka subax oo aad kala socoteen warbaahinta isnaa intuu socday warka anigoo wasaaraa idinla socodsiinaya dhanka iyo farsamada waa injineer saki soo saaraha waa timacada tan intaan ku kulmi doono warkan mid ceynkiisa nabadgelyo